بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى شيخ وحين ويدين دونا مانتا وحكم إذا سؤالها ددوينها يسوقرين oo gaar ahaan ku saabsana ma ka hadlaaya mowduuca ciidda iyo sakaatulfidriga saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa haddii aan sakaatulfidriga ku bixiyo raashin aan ka soo amaahday bakhaarka welina lacagtiisii aanan bixin sakaatulfidrigii ma iga gudaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira raashinka mar haddii aada mulkiday oo aada bakhaarkii ka soo qaadatay oo adiga uu ku yaallo dheeraadna uu ka yahay quudkaaga iyo quudka cidda aada biiliso habeenka iyo maalinta ciidda waxaa waajib kugu ah inaad ka bixiso zakaatulfitrida inuu amaah kugu yahayna diidi mayso inaad sakadii aada ka bixiso waayo qiimihiisi baa lagugu leeyahay laakiin raashinkan iminka adiga ayaa iska leh wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay ma ku bixin karaa su-aashii hore ayay u dhowdahay ma ku bixin karaa sakaatulfidriga anigoo oon haynin inaan u amaah tago oo shay aan amaaha aan doonto si aan u bixiyo sakaatulfidrigii amaahdaa ma u doonan karaa oo bimacnaa ma u amaah tegi karaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
sakaatulfidrida ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku waajibiyey qofka haya wax dheeraadkaa quudkiisa iyo quudka cidda nafaqadooda ilaahay uu saaray habeenka iyo maalinta ciidda qofkii markaa aan haynin wax dheeraadka oo zakada uu ku bixin karo ilaahay subxaana wa tacaala kuma kelifin waayo ilaahay wuxu uhi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma kelifo waxay karto waxaan ahayn waxaa kaloo ilahay uhi fattaqu llaha ma istatactum ilaahay ka baqda intaad awoodaan marka ma habboona inay kugu waajibto hadalkeeda daa ma habboona inaad u amaah tagto zakaatulfitriga oad isku culaysiiso waxaanu ilaahay ku saarin amaahdana waxaa la la socotaa minna oo ayn hadhow lagugu mano sheegto amaba se lagugu qaanabo marka maadaama aanad haynin waxba ha u amaah tegin ha iskuna culaysanin ruksada ilaahay subxaana wa tacaala qaado oo iska daa wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay haddii qof ka mida qoyskayga aan siiyo sakaatulfidrigu ma ku baxaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
haddii qofkaasi uu ka mid yahay dadka aanay nafaqadoodu kugu waajibin oo aanu ahayn xaaskaagii carruurtaadii waalidkaagii haddii aada nafaqayso waad siin kartaa sakaatulfitriga qaraabada qaraababaada ahaataane sida tusaale ahaan adeerka ama abtiga ciddada habaryarta walaalaha oo kale iyo dadka kale qaraabada aad tihiin iyaga ayaana u mudan inaad siiso alaqrabuuna awlaa bilmacruuf waxaanay noqonaysaa sake iyo iyo sila sakadii oad iska bixisay iyo qaraabadaadii oad xidhiidhisay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam saxaabigii abu alxa markii uu soo soo degtay aayadda ilahay uhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun oo aayaddaasi ay raadayso go-aan uu ku gaadhay beertiisii weyneyd ee masaajidka rasuula ka soo horjeeday ee bayruuxaa la odhan jiray inuu ilaahay daraadii u bixiyo wuxuu rasuulka kala tashaday ciddii uu siin lahaa rasuulkuna wuxuu ku yihi araa an tajcalaha fi laqrabiin waxay ila muuqataa inaad sadaqadaada siiso dadka aada qaraabada tihiin marka hadduu yahay qofkaasi qof aanay nafaqadiisu adiga kugu waajibin biilkiisu waad siin kartaa walow qaraabadaadaba ha ka mid ahaadee wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saahilkani waxa uu leeyahay haddii gabadhu ay maal haysato ama maal ay leedahay oo ay ninkeeda wax ka siiso oo ay kuna tidhaahdo ignagaga bixi sakaatulfidriga sakaatulfidrigaasi ma gudaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
zakaatulfidridu waxay raacsantahoo meel ay la maraysaa nafaqada nafaqaduna waa biilkii baynu uga jeednaayo waxa ay ku waajibtay ninka ee gabadha kumay waajibin iyadoo taa markaa la tix raacayo gabadhu xoolabaha haysatee waajibkuma aha inay ninkeeda ka bixiso zakaatulfitrida laakiin haddii aanu ninku waxba hayn iyaduna ay haysato inay iyadu iska bixiso ayaa waajib ku ah haddiise iyadu ay ugu tabarucdo ninkii xoolaheedu wax ka mid ay u hibayso ama ay u hadiyeyso ama sadaqadba ay u siiso ninku marka uu mulkiyo kadib haddii xoolahaasi ay yihiin kuwa dheeraadka ah nafaqadiisa iyo nafaqada reerkiisa habeenkiiiyo maalinta ciidda inuu sakaatulfidridii iskaga bixiyo ayaa waajib ku ah waanay kaga gudaysaa wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saahilkani waxa uu leeyahay sakaatulfidriga lacag ma lagu bixin karaa oo diintu maxaa ay ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
zakaatulfitridu waa cibaado ka mida cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado waxaa waajiba markaa sida ilaahay u sharciyeeyey rasuulkuna uu inoo sheegay in loo raaco aan waxba laga bedelin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay raashin tahay xadiidka ibnu cabbaas ee abu daawuud wariyey tucmatan lilmasaakiin wa tuhuratan lisaa'i min alrafathi wallagw waa quudin iyo raashin la siinayo masaakiinta sababta loo jideeyey waxaanay daahirin u tahay qofkii soomanaa oo ay ka maydhaysaa laqwigii iyo khaladaadkii ka dhacay intii uu soomanaa waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay sida xadiidka ibnu cumar ee saxeynka ku jira ku xusan inay tahay saac saacuna waa halbeeg waxa lagu beege lagu miisaanaa waa raashin saacan min tacaamna waa yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu si gooniya u carabaabay raashimadii waktigaa jira ee quudka qaalibka ahaa ee inta badan la isticmaali jiray waktigaana waxaynu ogsoonnahay lacagi waa jirtay sida imikaba ay u jirto dadkuna weligoodba dabcigooda marka la eego lacagta iyo raashinka lacagta ayay jecel yihin lacagta siyaabo kala duwan bay u intifaacsan karaan oo raashinka aan inta badan uga suurtogelahayn iyadoo sidaa ahayd rasuulku ma odhan lacag baa lagu bixin karaa ee raashin buu sheegay qadarkii buu sheegay raashimadii markaa waktigaa jiray ee sakaada gelayay qaar ka mid a ayuu magacoodii sheegay walihaada waa in la raaco xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed raximahullah ayaa la weydiiyey oo lagu yidhi ma lagu bixin karaa raashin markaasuu diiday waxaa lagu yihi dadka qaar ba waxay leeyihin cumar ibni cabdilcaziiz raximah llahu tacaala ayaa yidhi raashin waa lagu bixin karaa arrintaa intuu aada uga xumaaday ayaa wuxuu yihi yaquuluuna biqowli cumar wayadacuuna qowla rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam ma cumar ibni cabdilcaziiz hadalkiisay qaadanayaan hadalkii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam way ka tegayaan an arrintaasi waa arrin aada u xun akhsha an laa tujzia waxaan ka baqanayaa inaanay ka gudin madaahibta markaa madhabka maalik iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal culimada badankoodu sidaasi ayay ku tegeen inaan lagu bixin karin qiimo lacag iyo maryo iyo waxyaabaha la midka ah ay waajib tahay in lagu bixiyo raashin sidaa uu sheegay xadiidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa raashin waa in lagu bixiyo lacagta la iska daayay qofku haddii uu joogo meel aanu ka helahayn cid uu raashinka siiyo sida wadamada yurub iyo maraykan iyo dadka jooga ay sheegaan waa inuu lacagta usoo diro qof jooga dhulka islaamka iyo meelaha dadka fuqaradii ay joogaan kadibna uu soo wakiisho qofkaasi lacagtii intuu raashin ku iibiyo raashinkaa zakaatulfidridu kaga bixiyo sida dadka badankoodu ay sameeyaan wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay ma ii bannaan tahay aniga oo beledka aan joogo inaan sakaatulfadriga ka raro oo meel kale oo aanan degganayn cid joogta aan u diro arrintaasi maxay diintu ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
sida fiican ee axwadkaa xalaal miiradku uu ku jiraa waa qofku sakaatulfidridiisa iyo sekada kaleba inuu siiyo dadka ay ku baxayse isaga meel la jooga oo ilaahay subxaana wa tacaala sekada markuu jideeyuu waajibiyey xikmada ayuu ka leeyahy xikmadaha waxaa ka mid a dadkan xoolaha haysta dadka kale inaanay xaasidiin caloolxumo inaanay u qaadin inaanay kalifin xoolahooda inay xadaan amaba si ay boobaan markaa qofkan xoolihii arkaya adigii ku eeganaya ee zakaatulfitridaada quudiraynaya inaad siiso ayaa mudan haddiise qofku markaa uu naqliyo oo meesha uu joogo meelaan ahayn cid joogta waxa weeyaan uu u diro way ka gudaysaa sida saxiixa ah waana sida uu yahay madhabka imaam albukhaari raximah llah xadiidka mucaade rasuulku uhi tuukhadu min agniyaaihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim akhniyadoodaa laga qaadaya fuqarahoodaa lagu celinayaana muslimiintu u jeeda oo muslimuun baa laga qaadayaa sekadani ay ku waajibtay muslim markaa faqiira ayuunbaa la siinaya oo gaalla laga qaadi maayo gaalla la siin maayo macnihiisu sidaasi ayuu u badan yahy wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay sakaatulfidrigu ma iga gudaysaa haddii layga bixiyo anigoon ogeyn oo cid kale ay bixiso afiiduuna baaraka allahu fiikum
dadka sakaatulfidrida laga bixiyaa waa laba nooc qof sekadiisu cid kale ay ku waajibtay sida caruurtii aabbahood ay ku waajibtay iyo gabadhii ninkeeda ay ku waajibtay dadkaasi inay niyoodaan lama shardiyo iyagoon ogeynna waa laga bixin karaa waayo iyaga kumay waajibin yacnaa bixinteedu cid kale ayay ku waajibtay ciddiina waa niyeysatay oo way bixisay dadka labaad ama qeybta labaadada ka mid ee laga bixiya waa qof isaga ay ku waajibtay isagu inuu iska bixiyo ay ku waajibtay laakiin qof kale uu ugu tabarucayo inuu sakaatulfidridii ka bixiyo oo qofku qof waa ka bixin karaa zakaatulfitrida laakiin waxaa shardi ah qofka isaga ay ku waajibtay inuu og yahay qofkaasi inuu ka bixinayo waxaana arrinta noocaasi aynu shardi ugu tilmaamaynaa waayo qofkan cibaadadan isaga ayay ku waajibtay cibaadaduna niyo la-aan ansixi mayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa marka inuu isagu inuu iska bixiyo niyoodo uu iska bixiyo iyo ciddaa kale inay ka bixinayso inuu niyoodo waxba kama dhexeeyaan sidaasi awgeed qofka zakaatulfitridu isaga ay ku waajibtay ee qof kale uu ka bixiyo isagoo aan ogeyn qofkaa ka gudi mayso waa inuu sakaatulfidridii isagu mar labaad uu iska bixiyo qofku hadduu doonayo qof inuu ka bixiyana waa inuu u sheego dee si ay u ansaxdo u dhaha sakaatulfidridii baan kaa bixinayaa ogow si uu u niyoodo kan laga bixinayaa in sakaatulfidridii qofkaasi uu ka bixinayo ay ka baxayso wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qadar intee leeg ayaa sakaatulfidriga uu noqonayaa qof kasta oo qoyska ka mid ah afyiduuna baaraka allahu fiikum
sida ku xusan xadiidka cabdullaahi ibnu cumar ee bukhaari iyo muslim ay saxiixyadooda ku wariyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam qadarkeeda wuxuu ku sheegay saac saacuna waa weel qaada afar mud mudkuna waa labadaas sacab oo laysu geeyey muggood marka labadaas sacab oo laysu geeyey qofka gacmihiisu ay dhexdhexaadka yihiin aadna aanay u waaweynin aadna aanay u yaryarayn afar jeer markuu daro ayaa saac noqonaysa intaas ayaa qofka ku waajibaysa haddii markaa lays yidhaahdo garaam ama miisaan ha loo bedelo saaca uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam kolley raashinkii waa kale culculus yahay laakiin inta badan inagu beriis baynu ku bixinaa marka laba kiilo iyo badh meelahaasi ayuu noqonayaa saacu marka qofkiiba laba kilo iyo barh baa laga bixinaya qofka yar iyo qofka weyn iyo dumarka iyo raggu arrintaa waa ka siman yihin qofka soomay iyo ka kaleba qofku inuu nool yahay oo muslimu yahay unbaa shardi a xataa kawaalan baa laga bixinaya oo qofka waxaa laga bixinayaa gabow awgii u soomi kari waayey qofkan inuu soo soomay zakaatulfitrida shardi umaaha waxaa shardi u ahun inuu qofkani yahay qof muslima noolna adduunyadan dusheedana jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk sal allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira